Waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha saliidda macsarada suuqyada magaalada Beledweyne, taasi oo ku taal magaaladaas oo gashay sisin badan oo ka soo go'day beeraha ku yaal gobolka Shabeellaha Dhexe. Caaga 20 litir ayaa maraya qiimo dhan 53 doolar ilaa 54 doolar halka markii hore la iibin jiray 60 doolar. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa saliidda macsarada suuqyada magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay qiimaha saliidda.
mar waxaa jirta afartan sideed doolar aan gadhi jirnay mar waxaa jirta konton doolar aan gadhi jirnay mar waxaa jirta konton iyo laba doolar aan gadhi jirnay mar marka la waayana waxay gaartaa ilaa toddobaatan doolar mar lixdan doolar meelahaasi ma gaarta marna lix mar toddobaatan ay gaartaa toddobaatan aan u sarreyn jirtay iyo siddeetan doolar Ee, marka haddoo kale ee, markii ee, macsaradu dhankan ee, sida badan waxay nooga maa jirtay shabeellada shabeellada ee, dhanka dowlad deegaanka etoobiya shabeelle dhankaasay aada nooga soo geli jirtay iyo baybaxaduba ka imaan jirtay markii dhankaas sanadkan laga waayey oo biyihii dhinacaas ka imaan jira la waayey shabeelladii xaggana sin waa laga waayey tii hiiraanna awaleyna waxba ka imaan marka waxaan ku caymana laakiin ee, shabeellada dhexe dhankeeda xigto dhanka joogar xigto ayaa maaragtaahay ee, wax laga tabcay taasaa dib loogu soo celiyey gobolka hiiraan Ee, iyadoo baashu nagu kacday oo caagu lixdan doolar uu kusii dhow yahay ayaa waxaa soo bilaabatay midaan ee, shabeellada dhexe kadibna ee, hoosaan usoo dhacnay konton iyo laba doolaraan maraynaa Ee, marka suuqu marna kor u aadaa marna hoos u aadaa waana ku faraxsanahay alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh adduunyadaaba iska sidaasadba marba korna marna kor marna hoos Een, labaatanlaha hadda wuxuu marayaa konton iyo laba maraya hadda konton iyo laba markuu maraa markuu konton iyo laba maraa waxaan gadnaa liitarka waxaan gadnaa laba doolar dhibic sideed markii uu lixdan doolar ahayn waxaan geli jirnay saddex doolar mar saddex doolar bar aan geli jirnaa jirto mar xitaa wi- waxaa jirta afar doolar uu gaaray laakiin hadda laba doolar dhibic sideed aan gadnaa nus liitarkana hal doolar iyo afartan do- hal doolar iyo afartan sentiyaan gadnaa marka ee, labaatanlahana konton iyo laba doolar aan gadnaa awal markii hore labaatanlaha waxaan gadi jirnay ee, konton iyo shan lixdan doolar De- marba xilliga u ahaa laakiin hadda markii ugu dambeyso konton iyo shan lixdan meelaasaan gadi jirnay hoos u dhacaan hadda markuu ku yimid oo dhankan shabeelladan dhexe xiga wax naga soo galeen ay soo laabatay konton iyo laba doolar aan gadnaa maakaalka soddon iyo lix doolar aan gadi jirnay waa soo dhacaya hadda hadda waxaan gadaynaa labaatan iyo siddeed doolar labaatan iyo toddoba doolar aan gadnaa hadda marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa annaga markii roob doo caradu aaran noqoto ayaa geelaanu dhalaa in ilaahay aaran keeno si ummadduna ay u degto annaguna aan waxu helno bulshaduna maaragtaay ay nashaad u dareento Ee, waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka hiiraan Ee, markaan kaaga waramo ee, ganacsiga macsarada meeshoo maraa ay- waagii hore waxaa gedi jirnay ee, jiritaanka lixdan doolar Ee, maanta waxaa waaye konton iyo saddex konton iyo afar u dhexeeya liitarka kale awlax dig- waxaa gedi jirnay saddex doolar Ee, maanta waxaa gadnaa ee, laba doolar iyo siddeetan marka waa isbeddelkaasaa marka meesha qaabka macsarada ku dhaca